Hibo Cabdulaahi Xuseen oo ka mid ah gabdhaha ku nool magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa aasaastay koox kubadda cagta ah ee Al Asal ujeedka ay u aasaastay ayaana ah in dhallinyarada magaalada ay u sameyso isdhexgal bulsho iyada oo ka caawinayso wixii markaasi qarashaad ah oo ay u baahan yihiin Hibo Cabdulaahi Xuseen ayaa ka hadashay waxyaabaha ay kooxdu ka caawiso iyo ujeeddada ay kooxdu u aasaastay waxaana gudoomiyaha kooxda leza ee ka dhisan magaalada dambeledweyne kooxda leza waxaa la aasaasay laba kun toban iyo sideedii ilaa waqtigan waxay soo martay marxaladooyin kala duwan sababtoo koox dhalinyaro ah oo isboortiya waa dareemi kartaadi kooxda laba kun toban iyo sideed ilaa haddeertan waa koox dhisan lugeeda ku taagan alxamdulilah kooxda gudoomiyaha u ahay ee laza waa koox leh sero b iyo sero c yacni yaryarkii waaweynka waa dhalinyaro isku lifaaqan waa dhalinyaro aan soo xuleen garaadkayga waa dhalinyaro xaafadaha xaafadaheena iyo xaafadaha kugeeda amanba aan kasoo xeshay waa kooxaas dhihi kara xaqiiqatan waxay ku jirtaa kooxaha ugu adag ee haatan ka dhisan magaalada beledweyne kooxda leza waxay isku diyaarinaysaa markeedii ugu horreysay inay ka qayb gasho ciyaaraha marhow ka furmi doono stadium laqan ee magaalada beledweyne ee isku aadka seerbiida waa markii ugu horreysay ay qayb galayso waxaan rajeynaynaa insha allah inaan koobka anaga soo qaadano haddaan ahay kooxda leza kooxda leza xaqiiqatan waa koox aan ihbaan is dhihi karo waa koox aan ku shartii karo kulankan stadium laqan ee marhow ka furmi doono ee seerbiida waana kooxa ku kalsoonahay macalinka haya ee howshan wada ee aniga u igmaday iyo kabtankoodaba waa koox xaqiiqata isfahansan dhalinyarada hadday isfahansan tahayna wax walba waxaa waaye way u fududaanaysaa dhalinyaradu isfahansan tahay ani kahiba ahaana waxaan ahay maxaa lahaa guddoomiyahooda ayna ku qanacsan yihiin kooxda dakhliga iyo maxaa lahaa fanaanadaha iyo qalab isboortiga iyo wax walbo aniga guddoomiye ayaa ku caawiyo waana sababta aan guddoomiye ugu noqday ilaa maanta kooxdaydaas wax walba qalb isboorti ay u baahan tahay inaan maxaa lalahaa kaafin karo sida fanaanadaha kubadaha alabaa lagu tababarto qalabka lagu tababarto iyo wax walba ay u baahan yihiin banaanka ugu baahan lahaayeen bay qarash kastoo ku baxaya markay silax dheelayaan markay koox kaloo magaalada ka baxsan kooxda waxay tagtaa buuliburt way tagtaa maxaas way tagtaa maxaas way tagtaa meel kasta oo maxaa lahaa koox ka balamiyo gaari hadduu noqdo maxaa la dhahaa wax walba anaga gudumiyahooda ka bixiyo xaqiiqatan waa wax aada loogu furax marka dhalinyaro isku xiran oo dhowr iyo soddon qof gaarayso oo yaryar iyo waaweynba leh yacni wada shaqayn qurux badan ka dhexeyso